hagaag dhegeystayaal barnaamijka ganacsiga oo sagaalkii iyo soddon daqiiqo xiliyadan aad kaga barateen barnaamijka ganacsiga toddobaad walban ka baxa warbaahintaisnaasi oo aad kaga barateen mawduucyo kala duwan oo ku saabsan ganacsiga waxaana fikrado kala duwan oo ku saabsan ganacsiga ku weydiinaa bulshada ganacsatada odayaasha iyo sidoo kale habeenka
dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
mar kale kulatuwacan dhegeystayaasha inagaga socda jowhar iyo deegaanada udhowdhow barnaamijka ganacsiga ee raadiya isnay toddobaadkii mar maanta oo kale oo isniina ayaad kala socotaan mawjada raadiya isnay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis toddobaadkan waxaan uga hadli doonnaa mowduuc gaar ah maantana mawduucu wuxuu ku saabsan yahay isbeddelka ganacsiga ee ka jira suuqyada magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle roobabka saameynta ay ku yeesheen raashinada qudulduruuriga ah maxaa iska bedelay wakhtigii hore iyo haatan ugu horeyn waxaan ka waraysanay ganacsatada raashiinka iibiya ee suuqyada jowhar soo dhowow magacaagii halkaa ku sugantaha nalawa
waa dhowahay waa degmada jowhar magacayga cali cabdi yuusufaa la yidhaahdaa ganacsiguniyoo aada u kacsan yahay wadda xumo irafaad iyo wareera meeshaan ka jiro wakhtiga hore sokortoo kale afartan iyo labo afartan iyo koobaa la geli jiray hadda afartan sideed afartan iyo toddobo bariiskoo kale soddon iyo toddobo soddon iyo lixaa la geli jiray hadda afartan soddon iyo sagaal qaymuhu aada u kacsan yahay wax kacsanna ma leha wadda la-aan la jirto dhanka roobabka iyo wadada waa wadada wadada haddii roob iska daa waddo fiican la heli xataa oo kayaale muqdishoaan ka keennaa rafaad iyo wareeraa lagu keenanayo wareeg iyo baabuurka iska maqnaanayo ilaa isbuuc baabuurkii laba doolar lagu soo rari jiray loorkii lix doolar toddoba doolar lagu soo raro waayo marka inkastoo bulshada aysan ka warhayn waxaas markay ku yimaadaan ayagoo qiimaha jabnaa ay ku arkaan haddana saakac ay kugu arkaan maxaa kala kulantaa bulshada wallaahi culays badan lagala kulmaa qofkii oo wixii raqiis ka ogeed qaaliya loo sheegaa qofkii waa isdagaalaysiinba tug matayba ku leeda maxaa maxaa waay ilanka ma warhaysan wadda xumaa jirta wadda xumo jirto waaya marka ganacsatada iyo maamulka marka sidee looga qayb qaadan karaa in waddadaasi ay noqoto mid dhisan ganacsiga oo mid wanaagsan
wallaahi maamul iyo hoggaan oo hawshaas qabto oo dadkina wax ka qaado iyagina wax keeno waddada dhisan la'ya meeshan marka waa kaasa soo dhowow adoo ku bilaabay magacayga halkaa joogto magacayga waa daacad cali ibraahim magaaladan aan joogana waa jawhar waxaad ka mid tahay waxaan ka mid ahaa ganacsatooleeda joog suuqa waa mahadsantahay daacad ka waran qiimaha haatan la iibiyo raashiinka iyo markii hore ka warbixba kule wallaahi raashinka abal waa iska jabnaayeen hadda laakiin ma aragtaanoo sida oo waddada ay u kala go-een wax walba sixir barar ayuu noqday wax walba waddada ayay ku darsoontay qof kasta oo gaadiid wado wixii isku soo qaaday wax ka badan ayuu kuu sheegayaa waxaasna ad isku daro micnaa qofku wuxuu tiisu asan kusoo darsanaya shacab kale lagu daraya marka kule sidii dhabbaan hadda rafaadkas u noqday raashiinku iska kacsan yahay waya daacad haatan waxaa ka warbixisaa bariiska iyo sokorta iyo sidoo kale saliidda iyo marka intaad iibiso qiimaha hadda inta soo bilow qiimaha hadda oo alahan oo ma aragtaan oo rafaadka isku jiri loorka sokor waxaa la iibinayay konton doolar bariiska loorkiisa asana waxaa la iibin jiray afartan doolar burka asana loorkiisa waxaa la iibinayay soddon iyo saddex doolar saliidda jirgaankeeda waxaa la iibinayay iidana ma aragtaan oo labaatan iyo lix doolar sida sicir bararkan u umaaday
waaya ka waran marka bulshada haatan halkasoo sare kac u yimid maxaad kala kulantaan wallaahi bulshada kule wixii luu sheegay wax iskaga qaadanayaan laakiin ayagoo sii dhibsanaayo laakiin kule wadda hagaagsan haddaa la arka lahaaya ama kale maamulkus waddada ustuusi lahaaya waxaan waa iska soo dega lahaayeen awal waxaa la gada jiray xataa raashiinka saan wiilis xirbar uma noqonin laakiin waddadiioo maaragtaan go'day hal mar hadduu waddada roob uu ku da'o waddada sidaas ayuu ku xiran tahay kala go' ayuu baled ku dhacaya waaya marka raabeebka roobabka saameyn miyay ku yeesheen raashiinka oo ah dhanka waddada dhanka waddada haa raashiinkiioo maaragtaano oo kule oo dhabba ku soo jiriy oo rakhiis ah ayaa qofka iska maqlaya wixii waa qaaleen wuu ku darsanaya kabacdi adigaa lagu darsanaya
waaya marka daacad khudrada aad hadda iibiso meeqa ay ka kooban yihiin bal inoo soo durma
hadda raashiinka kule hadda kule waddada way furmatay gaadiid wixii way soo galoobaan hadda sidii hore ma alxamdulilah hadda waa la ceentaa wixii way soo degeen sidii oo hadda oo kugu sheegaya wax ay kasoo wasmareen saliidoo kale hadda waxaa la iibinayaa jirkaanka labaatan iyo afar doolar awalna labaatan iyo lix ayay ahayd sokorta waxaa la iibinaya konton haddana waxaa la iibinaya afartan iyo lix doolar marka kule hadda maasha allah waddada waynuu furmatay orax waa la heray wixii hadda kule waa isku soo degaan hadduu ilaahay idmo laakiin wax yar ayaa jirto oo dhiiqe eh wareeg ayuu ku imaanaysaa homi baa soo galos wiil baa urweyn xataa ma bilaabanan waaya marka waddooyinka hadday saa'id u xirmaan ama roob saa'id u yimaado maxaa lagu keenaa marka raashinkii raashinkii rafaad iyo salac ayuu ku imaanayaa duunlay noqonaysaa qarash badan ayuu noqonayaa markaas qarashkaasna waxaa lagu qasban yahay in shacab kale lagu daro maxaa yeelay li'annahu inkastoo waxay soo galoon qof walba wax walba iska sheeganayo kartoonka yariiska ah oo hadda lacag la'aan ku imaano hadhow lacag buu ku imaanayaa marka waxaa ujeedda marka meel oo dhibka oo ka jiro marka waxay noqonaysaa in oo adigu ku darsatid haddaa ku darsa waas adaa ku dhumaysid waaya waddadan haddii ay dhisnaa lahayd ama haddii ay wanaagsanaa lahayd gawaaridina ay toos u soo geli lahaayeen marka ganacsiga sidee uu noqon lahaa ganacsiga maasha allah bashbashii barwaaqa ayuu noqon lahaa qof walba wax walba kuma dhibaato lahayn wax walba hoos ayay ahaa lahaayeen way fiicnaa lahayd maamulka waxaan ku codsanaynaa inuu maaragtaan waddada nuu dhis waddada nuu toosiyo gaar ahaan madaxweynaha hirshabeelle mudane cali guutlaawe
ganacsatada iyo maamulka marka sidee uga qayb qaadan karaan inuu dooyo inuu waddadaas la dhiso si ganacsiga mid fiican u noqdo kule waxay ku noqon kartaa in la wada shiro maaragtaano ganacsatada is wada raacaan kabacdi maamulka ay u tagaan midaas ayay ku hagaaga kartaa
ugu dambeyn ganacsatada waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay wada fadhiistaan ay wada shiraan dhabaha ka hadlaan kabacdina maamulka toos ugu tagaan
soo dhowow magacaaga halkaa joogta adigoo noogu bilaaway
magacay waa cabdalle maxamuud maxamed waxaan joogaa magaalada jowhar waxaan ka mid ahay ganacsatada jowhar roobabka saameyn maxay ay ku hesheen raashinada wallaahi waddada sida hore soo haajir iyo hadda soo yahay isma lahan waayo hadda waddada si rafaad raashinka lagu keenaa ma fahamtay baawurada rafaaday ku imaadaan waddada afar beri saddex beri oo kusoo jurayaan sida hore ma ahan waddada marka
waqtigii hore aad ku ogeyd ama waddada ay fiicneed raashiinka sidii loo jira waqtigii hore wallaahi iska raqiis waa jira raashiinka haddana sida loo gado iyo sida hore isku mid maahan sida hore sokor waxaa laiska gadi jiray afartii saddex saliidna labaatii kow bariisna soddon burne labaatii sideed baastana sagaal dooraa laiska gadi jiray xili hore marka xili hadda lagadana isku mid maahan waaya marka sidee kusoo gaaraan suuqyada jawaar gawaarida
wallaahi kuwa makiinyaala soo jiidaan kuwana waa iska soo cariirisadaan waddada saddex bir afar beri iskaaga soo jirayaan
ma jiraan qaar kale oo doomo lagu keeno sida sheegayan ganacsada wallaahi eblaa lagu keeni jira laakiin maalmahan doon wax lagu keenayo maarkin baabuurta homiyaal hadda iska keenaa raashinyaasha ilaa waddada saddex bir laba beri iskaaga soo jirayaan deerwan waqti yar waan iska imaanayaan marka ma jiraan xilligan xilli ay ka wanaagsan ma jirtaa wadooyinka xilligan xilli ay ka wanaagsanade ganacsiga haa si fiican wada nadiifa waa baabuurta beri haddaa lasoo raro beriyoo kale oo ku imaana kuu daa raashinkada kuu degaa marka hadda wadada rafaad een, ganacsida iyo maamulka sidee uga qayb qaadan karaa dhismaha wadooyinka wallaahi ganacsatada iyo maamulka inay isku duubnaadaan sidaasay maamulka wadada ku sameyn karaan fahantiin Waya, marka bulshada maxaad kala kulantaa marka inuu sare kac uu raashin ku yimaado
wallaahi dadka beeca waa ku weydiinaya waana kaa tagaya ma fahantiin marka waxaan qaaligo lagu dhahaa wadadana si rafaad dhulkan dadkana warka ma haayaan ganacsatada wadada si baabuurta ugu maanayaan ma fahantiin rafaadka ugu maanayaan marka marka hadda adin maxay ka kooban yihiin waxyaaba aad iibeyso
wallaahi bariis sokor adiga bur baasto waxyaalahaasaa iibigaa waya hadda xilligii hore haddana isku qiimo maaha mama isku qiimo ma ahan adiga hadda sokor hadda waxaa la gadaa afartii todob aa la gadaa bariis soddon iyo sagaal saliidna labaatan iyo shan baastana tumiyo koo dooraa la gadaa sagaal iyo toban la gadi jireen adeegyada yaryarowga ka baran sida tuunta oo kale iyo oomaha oo kale iyo adiga waxyaabaha yaryar ka baran ayuuna walaa waxyaalaha iyagana iyagana waa qaaleen ma fahantay sidii hore la gadi jiray si hadda la gadaa isku mid maahan iyagana
waya marka haddii roobabkan ay joogsadaan wadadana wadadana ay fiicnaan siduu noqonaa ganacsi wallaahi wixii hadda la gadaya waa ka waa- waa ka dhimaayaan ka yar inaa la gadaa laga yaabaa ma fahantay marka waa kaas marka maxaa ugu baaqaysaa marka ganacsida iyo maamulka si si looga wada qayb qaato wadadaas in la iska dhiso
waa hagaag guud ahaan bintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ganacsiga eed kala socoteen raadiga asnaay muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis anigoo maxamed nuur xuseen ayaa idila socsiinayay tan iyo kulka dambe saaxiibeer sidaas iyo nabadgelyo
Yeah.